assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabi meel kastoo ay iga dhegeysaneysaan iyo waqti kastoo ay dhegeysaneysaan buu waxaan leeyahay waqtigu ha idiin wacnaado halka ay iga dhegeysaneysaan ama igala socotaan waa Somali Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska waxaa la socodsiinaya anigoo Hasaar Xuseen haddii aad igu cusub tahay soo dhawow ayaan ku leeyahay إن waxaad iga dhegeysan kartaa podcastigayga Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor Podcast kulli waa ka dhegeysan kartaa podcastigayga haddaad igu cusub tahay N halkan waxaan ku falanqeeyaa ama aan kusoo gudbiyaa arrimaha qoyska dhiirigelinta waalidiinta tarbiyadda caruurta iyo dabcan horumarinta shaqsigana waan ka hadlaa inta badan laakiin waxaan u badanahaybo horumarinta shaqsiga iyo dhiirigelinta waalidiinta waxaan ku leeyahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow mowduucayga wuxuu ku saabsan yahay n ilmaha sideen ilmahayga waqti oola qaataa ama sidee ilmaha ayaa waqti loo- loola qaataa ama waqti loo geliyaa sababtoo ilmaha waxay u baahan yihiin waqti in lala qaato ilmaha keliya uma baahno in loo shaqeeyo keliya laakiin ayagana in waqti la geliyo ama waqti lala qaato ay u baahan yihiin mowduucayga markaas iyo ku saabsan yahay inta badan yaa ilmaha waqti geliyo waalidiinta n ma hooyooyinka ayaa geliyo mise aabayaasha ayaa geliyo mowduuca kaas ayuu inta badan ku saabsanaan doonaa laakiin wuxuu ka kooban yahay waqti la qaadashada ilmaha soo dhawow ayaan ku leeyahay mar labaad Een, inaad ilmahaada waqti la qaadatid aadna u shaqaysid labadaba waa waajib ku saaran waana mas-uuliyad ku saaran aabbo ahow hooyo ahow ama ahow qof ilmo xanaaneynayo oo ilmo korina sababtoo ah Een, ilmaha inaad xanaanaynaysa ama korinaysa keliya mateed aabbiyo hooyo waalidiin waxaa jiro aan aabbiyo hooyo aanu ilmaha xanaaneeyo marka haddii oo mar aad tahay qof ilmo xanaanayna oo korinayo ilmihii xanaanadiina way u baahan yihiin tarbiyadii barbaarintii waqti in la geliyo in loo shaqeeyo dabcan way u baahan yihiin marka inaad labadooda iswaafajisid adiga ayaa lagaa rabaa mas-uuliyadda labadooda way ku saaran tahay marka waayadan dambe waxaad u malaysaa inaan annaga aan isku dheelitiri weyno ama isku dheelitirnaan weyda in ilmihiina waqti lala qaato la shaqeeyana waalidiin badan sida aabbayaasha u badan yihiin waxay waqti geliyaan inay shaqeeyaan shaqadooda inta kasoo hartana waxay ayaga waqti geliyaan inay yaclashaan ay ayaga waqti isgeliyaan ama iska nastaan ama ay meelo kale waqtiyadooda ku qaataan laakiin ilmahooda ma geliyo Een, waa aabbayaasha ma ahan hooyayaasha Een, aabbayaasha dhanna ma ahan laakiin waa majoritiga inta sida ugu badan waay Een, waalidiinta marka ay shaqaynayaan ama aabba ha noqdo ama hooyo ha noqoto hooyooyinka inta badan waxaa la ogaaday boqolkiiba sideetan inay hooyada markii ay shaqaynayso ilmaheedana waqti ay geliso ayna shaqayso laakiin aabbaha uu saas ka duwan yahay sababtoo ah dabeecad ahaan kaaragtina way jirtaa dulqaadka hooyada ay leedahay dabcan in aabbaha inuusan lahayn taas way jirtaa waalashaan waa wax dabiici oo ilaahay nagu kala beeray laakiin inta badan waxaan u badannahay aabbayaasha inay waqti dheer shaqeeyaan ay waqti dheer shaqooyinka geliyaan laakiin ilmahooda waqti ay gelin beddelkeeda taas marka hooyadii hadday shaqaynayso iyo hadday shaqaynayninbo ma buuxin karto mas-uuliyadda ah in ilmihii ayada markastoy toolo ay waqti la qaadato ama ilmihii ay waqti geliso ay meel u kaxayso ama daxiis ha noqoto ama in banaanka la geeyo ama meel ciyaar loo kaxeeyo Een, inay ayada intaas samayso hooyadii way adag tahay wayna sameeyaan dabcan hooyooyinka way sameeyaan oo ilmahooda waqtina way la qaataan wayna shaqeeyaan laakiin sidaas li- si lamid ah waxaa laga rabaa aabbahana inuu sameeyo sababtoo ah haddii hooyadii ay samaysay intaas haddii ilmihii xanaanayso haddii u shaqayso ama shaqo guriga hooga shaqayso ama dibadda hooga soo shaqayso Een, ilmihii intaas ma kaafinayso kuma filno booskii aabbaha weli ama stiil wuu bannaan yahay marka waxaa loo baahan yahay aabbayaasha inay boosaskaas buuxiyaan oo ilmahooda waqti geliyaan baaritaan la sameeyey oo aad u fara badan waxaa la ogaaday waalidiinta een, aabbayaasha ama hooyaal ha noqdeen isku wada darba waalidba kasoo qaadbo Een, dadka inta badan shaqeeyo oo lacagta sameeyo oo lacagta waqtigooda dhan geliyo waqtigooda dhan lacagta geliyo Een, hadday ti- diimo tahay hadday tahay salfiyada waxa dhan waxaa lasoo ogaaday inay waqtiga so- ee ilmahooda ayna waqti la qaadanin familiyadoodana waqti la qaadanin noloshoodana waqti la qaadanin ayaa lasoo ogaaday marka micno kuuma samaynayso inaad afar laanta saac lacag shaqaysid aa, saacadahaada dhan aad shaqo gelisid ilmahaadina aad waqti la qaadan sababtoo ah waxaa u shaqaynaysid ama aad waxaasoo dhan u samaynaysid waxaa waaye ilmo lacagti waa ilmahaada ama waa familkaada ama waa qoyskaada ama waa lamaanahaada haddii marka lacagta aad soo shaqaysid oo lacag aad soo heshid lacagta waxay u baahan tahay wax lagu qarash gareeyo ama meel lacagta wax lagu sameeyay u baahan tahay sideedana lacag farxad ma keento hataa waxaa la ogaaday lacag inay farxad keenin farxadda waxa keeno waxa waayaan familkaada oo kuu faraxsan ilmahaada oo kuu faraxsan intaas ayaa farxad keento marka een mowduuceega kuma dheeraanayo aabayaasha soomaalida waxaa looga baahan yahay inay ilmahooda waqti geliyaan aniga Maraykan xitaa waagtayga waxaa soo arkay aabbayaasha ama tagsi wado ama tareeg saaran ilmahooda inayna ogeen waxayba yurub ooga sii duwayin kuwaas baalashaan waaba kala qoran yihiin qoysaskii iyo ilmihii iyo waxaaba kala qoranbo een calashaan dum eh, xaasaskii iyo way kala qoran yihiin odayaashii suu asaga maanta oo dhan tareeg u saarnaadoo lacag u sameeyo familada ugu quruxda badan waa familada wada nool oo wada shaqaysto shaqooyinka caadiga ah yurubna dabcan saas way ka jirtaa marka intaas waa tib yaroo in siinaayo alashaan een, saamaynta annaga ragga alashaan aabbayaasha waxay ku yeelatay ilmahooda inayna farxad siinin oo alashaan waqti la qaadan heer ilmo badan ay gaaraan wax kasta oo la siiyo ayna farxadba u arkinba lacag kasta si wax walba samee farxad uma arkaan kumaan kum ilmahaada inaad siisid one day ood meel geysay ayaa lacag ooga muhiimsan farxaddana taasay ku jirtaa sideedana farxadda waxa waayaan waa in la isla fariisto waqti la isla qaato la isla sheekaysto ayaa farxadda ku jirtaa weliba ilmaha teenage-ka eh, in waqti badan la geliyo oo la sheekaysto annaga waxaa moodaa ilmaha markay yaryar yihiin bas inaan dheeldheelino oon haahayno marka ay weyweynaadaanna aan la keergarayn laakiin farxadda waxay ku jirtaa ilmahaadana aad kula saaxiibi kartaa inaad ilmahaada waqti geliso marka barnaamijka haddii aan ku dheeraada iga raali noqdo waxaa kusoo gebagabeynayaa waqti geliya ilmihiina waqti la qaata waqtigu waa muhiim ilmaha laga qaato marka waxaan leeyahay odayaasha ama aabbayaasha dhegeysanaayo ama how aabbo ama waad noqon doontaa ilmahaada ayaa muhiim kuu ah muhiimadda koowaad ilmahaada waqti geli farxadda qoyskaada ayaa iskale ilmahaada sii haddii xitaa aadna wada noolayn ood kala nooshihiin ilmahaada waqti sii Een, wiigi u qaybi Een, noloshaasaad u maareynaysid qayb ka mid ah saddex meelood markii loo dhigo meel iyo haaf ilmahaada sii ama dadkii aad korinaysa ama ilmihii aad haysay marka barnaamijkayga intaa kusoo gabagabina waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu